The voice of America. VOA.
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediowga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xaaran si toos ay nooga dhegeysan karaan idaacadda fm-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada fm-ka hal eber todoba dhiba lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhaab oo walaac ka muujinaya garaamaadka laga jaray raashin gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waxaa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaanada qaxootiga ah ee badankood shaqa la-aanta ah ee ku nool xeryaha doorka ay ku leeyihiin shaqa la-aanta ka jirta xeryaha kamar xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono cali deerow maxamuud oo xubinka ah guddiga raashin bixinta hay-adda w f b oo ka warbixin doona isbeddelka ku yimid raashinka la siiyo qaxootiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed haddii aan ku bilaabo hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqday inay yareysay garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha iyadoo yareynta raashinkaas u sababeysay in aan lahayn dhaqaalo ku filan gargaarka samafalka ee loo qorsheeyey in la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub ee ku jira xeryaha oo markii hore ahaa boqolkiiba siddeetan ayaa hadda laga dhigay boqolkiiba lixdan taas oo ka dhigan in qofkiiba uu qaadan doono toban kiilo halka markii hore uu ka qaadan jiray saddex iyo toban kiilo haddaba iyadoo taasi jirto ayaa raashin dhimista waxay si toos u saameysay qoyska ballaaran oo lumiyey garamaad raashina maadaama aysan helin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah mid kamid a hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka cawiis ugu warbixisay saameynta ay ku yeelatay raashinka laga jaray qaxootigaasi magacay mayl araa ikra xasan cabdulaahi raashinku waa inii yaraay raashinka saaidaninka yari mayl araa'i miski shambuurana si shambuurayti saa'idana ninka yaraay bariisoo aagle hataa magada karyaasa gubudaana nasi saa'id haddana ninka yaraay saliid horta waa mijartoob arrinkaanoo kaas eh waa tahay marka hore imse kiila aad qaadan jirtay kaarkaagisa waa imisa kaarka ilihaalu horta may gaadaay sagaalun kiil misgee gaadaay lilitir saliidee gaadaay dama ilaa isee shan kiil oo oo sariida laha isii kontonkii raashinga laha isii may la araay i digir may gaadaay labaatamiyo kow kiili gaadaay shan kiili laha isii raashinku saa'idana ninku gooy haye hadda markaa imse qaadataan haddi may gaadanay konton kiili gaadi migmay haddi may oo eleysay soddon beri oo eleyaas raashinka deeraawna mahaysad waa tahay garaamaad kala idin siiya marka bishii maidiku filan yahay maya maniifilan saa'ida ninka yeryi buulshadeena boonana hata mahaysan guruna guri gaable maqoobna dhulkaas ku jiifadahayn mashkuulma qaataan shakula magaadahayn katiifaha katiifyaalkana aan guri gaable maqoobna biisa iriiraka ku jardi jirgaanko maqoobna saabuunki waa inoo reebadi arrinkaano kaas eh waayahay hadda en raashinka tumanbeerna hata miindere hadda aweerba ku fadhi walba ma ku haysa bil soddon shan ninku tiri gali soddon maalmood isku dhaafa tumanbereena hama deersiihayn waaka maxaa odsadaa intii nololug nololo ku dhaanta ninisyo raashinkana niin saa'ideey yo fadaan aad bay umahadsan tahay taasna waxay ahayd mid kamid a hooyooyinka qaxootiga ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qaxootiga ku nool xeryaha oo dhaqaal ahaan aada u hooseeyo ayaa raashinka la siiyo qeyba ka mid a ku bedelan jiray goosaarta ay u baahan yihiin sida sokorta qudaarta hilibka balse iminka waxay sheegayaan in raashinka uu yahay mid aan u qaybsamin ee raashinka awalna la siinaya raashin fiican oo ah wuu nagu filnay qaar goosaaran ka dhiginayna qaarna aadiyaa u cunayna bisha soddonkeeda mase labaatan iyo shanteeda ayna gaarsiin jireen hadda raashin yaraana la soosi raashin oo annagana waxa aan ganno goosaar aan ka raadsana male wixii waxay noqdeen wax yaroo iyaalkii ku filan xataa bishii mana gaarsiinayaan labaatan labaatan iyo koo beri haddaa cuntid kadib waa baahantahay waa gaajaysan tahay waxaa rabnaa waxaan ka odsanayna hay-adda in raashinkana noola kordhiyo in jakuulada la sheegaayo xataa weligeena lanama siin wadanka hadda imaano waa usubnahay wixii boonaleel ahana weli jakuulo ma helin annaga weli manala tiri koobin waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa in raashin fiican nala siiyo in oo maxay ahaato oo kaarka ee hay-ado kale oo beeso lacag ee waxa anaga aan ka dhigano ee ilaah amarkiisa jira oo goosaar ka dhigan hay-adana siiyaan aan ku codsanaynaa hay-adda waxaan ka rabna raashinka inay noo kordhiyaan aa qeybaan waxaan ka dhigi jirnay inaan soo iibino aan lacag ku soo gar lacagtaas aan goosaar ka gadano lacagtii hadda raashinka way noo gooyi weyse raashinkiiaba nagu yaraaday goosaar waxaan ka gadno ma qabno dhibkaasaana haysta haa ilmihiina ma cuni karaan raashinkii oo haddii galey enjeglagu soo sii cambuulo muxun soortii waxay rabtaa goosaar enjeg ma ku cuni karaa cambuuladii waxay rabtaa maxay rabtaa sokor ay rabtaa sokorna lama sii sokor waxaan ku gadanaa rabnaa bariiski waxaa u rabnaa nyaanyo iyo hilib aan ku karsano soortii waxaa u rabnaa caano aan ku cunno wixiina ma lahan ina la saa'idee rabno raashinna la siiyo anaga waxaa waxaa ahay ani tobanaalo ahay iyaal agoomana oo walaalkay dhali waa ili jiraan aniga iyaal shan anugaan dhali shan korsaar dulfuulay igu yihiin waxaan codsanayaa in la i go-aan qabto dhinaca kale qoysaskan qaxootiga waxaa dulsaar ku ahaa qaxooti kale oo aan u diiwaangasheen haydaha samafalka kuwaas oo la qaybsan jiray garaamaadka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waa tan nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga aan u diiwaangasheen haydaha balse ku dul noolaa qaxootigan haatan raashinka laga yareeyey waxay ka waramaysaa sida ay ula qaybsan jireen raashinka qaxootigan kale nuurta diyaas xasan magaceyga mardhowbaa qaxootigaan imaaday kaarna ma qabi walaalihii wax isiin lahaayeen raashinkii waa lagu yaray owal hore ayakaan ku noolay hadda raashinkii lasoo qaata aad uu yaryahay maanta saan ad tahay sidii ana suuqa an u gala walaalaha waxaan u soo warsanayay hadda dhow baa imaaday marka ilaaha maxaa le walaalihii waxaan kasoo helay waa wada awaadayeen marka waxaa rabaa intii walaalihii wax lasiyo oo kaar iyo waxaas ay lahaayeen annakana noola caabiyo kaar noola gooyo oo sidaan anaka ku noolan lahayn waddankaana aaga soo tag nolol fiican intaa noola siiyo ilma waa yahay qaxootigan cusub ee kaararka haysto qaabkee bay idin caawin jireen waxaa wix alla wixii ayaga qabaan waxaa noola siinay masgidaa noola siinay oo joogada ah budada waxaa hilibka noola siinay oo waxaa noola siinay caanaha noola siinay masgidaha wax ayaka wax alla wixii ayaka kheyr ka qaatana noola siinay kuwii ayaka ahaay hadda waa yaryihiin marnama qofba aad u tagta anaka shukulada waa nagu yartahay raashinku wuu nagu yaryahay saay baa leedihiin biyana ma qabaan masquulahan hataa ma qabno biyana ma qabno biyahan taa waa nagu yaryihiin waxaa kasoo dhaansanaa gudaha hoos caaq ma qabno qofkii oo asaga iska fadhiyo oo cidihiisa joogo wax boonay haystayaaba caagna la-san annagoo hadda qaarna an haysanano masaakin iskal masaakin iska kor noolnahay an maxaa la dhaha masquulna ma qabna wax meel aan tagayna aan ka siinana ma laha waa yahay qoyskaaga waa imisa halkeesa kasoo barakacday baardheel agteeda far aday ilmaha sideed ahaan wataa ilmihii sideed ahaay marka aabbahoodana waa kala soo tagnay ilmo oo aaba la-aan ahaan wataa marka saas ay tahay saa'ida raashin marka gurina ma qabi joodarina ma qabi meel aan haysta male bacna ma heyst marka aad baan aan u rafaadana dhar ma qabna waa radanta gaajida anag waddankaana aaga soo orana waayna haysaa welina ma deynin haa dadka inaan la aabiyo oo kaar noola furo ayaan rabnaa saas baa idinka codsanayna marka dhib inta noola mooda xanuunku wuu jiraa hadda isbitaalaha aan tagnay helboosta taan tagna waxaa nooleeyahay ilmaha maxaa la dhaha nadaafadda ooga dadaala saabuun ma qabna oomo ma qaba wax aan qabna ma laha dhar aan ku bedelinayna ma laha marka dhibkaan saa'idkaas waaye aad bay umahadsan tahay taasna waxay ahayd nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga dulsaarka ku ah qaxootiga cusub ee haatan ay saameynta ku yeelatay raashin dhimista ay ku samaysay hay-adda w f b waa hagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idigu soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud gudoomiyaha guddi hay-adda w f p kala shaqeeya bixinta raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xagardheer oo aan ka waraystay saameynta ka dhalan karta raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laga bilaabo bishan julaay boqolkiiba labaatan waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqola-aana iyo doorka ay iyagu laftoodu ku leeyihiin inay shaqola-aan noqdaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cali deerow maxamuud waa gudoomiyaha guddi qaabilsan bixinta raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga xerada xagardheer waxaan ka waraystay saameynta qaxootiga uga iman karta raashinkii deeqda ahaa iyo weliba lacaga gunno ah oo ay qaadan jireen bishiiba mar oo la dhimay boqolkiiba labaatan laga bilaabo bishan julaay bulshada markii horeba raashinku raashin nagu filan oo macnihii waxa waaye dhinac walba naga qancanaya markiisa horeba ma ahayn hase yeeshee haddeerto waxa weeye waxaan isku celcelis baan ku jirnay oo ah jakuulada oo siddeed boqol iyo konton mar weliba hal bil oo nanoo kordhiyey oo kun iyo shan boqolnana siiyey iyo raashinkayagii waa isku celceshan jirnay hase yeeshee hadda wax cilada ugu weyn waxay naga qabsatay dhinacii jakuulada oyna tiri hay-addii w f b ay tiri afar boqol iyo konton buu calaanafar leeyahay waxaa kale oo jira oo ku soo siyaaday doorkan hadda raashinka raashinbixinta waxaa ku soo siyaaday dadkii boonalayda ahaa meeshii ay ka lahaayeen saddex iyo toban kiilo waxaa la siiyey toban kiilo baa raashinkoodii lagu soo celiyey marka raashinku barnaamijkiisa noocaas waaye isagoon awalba macnihii waxaa weeye dadkan kaamka ku nool uusan raashinku ku filnayn oo raashin deeqaya uusan ahayn oo bini aadanka waxaa loogu talagalay saddex waqti ama ha ku yaraato ama ha ku badnaato inay wax cunaan saddexdii waqti iskaba dhaafe waxaa weeye hadday laba waqti helaan bay nasiib leeyihin si dadkana dhegaysanaya ay u fahmaan raashinkan la leeyahay waa la yareeyey goormaa la qaataa imise maalmood ama imise bilood baa sila sugaa bil baan raashinka ku qaadanaa wakhti aan shan iyo toban beri ku qaadan jirnay baa jirtay hase yeeshee waa laga soo guuray hadda waxaan ku qaadanaa raashinka bil
raashinkan hadda la siiyey qaxootiga bishan loo bilaabay ma ku filan yahay qoysaska la siinayo aan ka soo qaadno qoyskaaga ma ku filnaansho iskaba dhaafee mana xataa dhoweyn karo sababtoo ah qof oo macnihii qaxootigan jooga oo qoys meel deggan ah oo raashinka oo lix kiilo iyo bar uu ku filnaan karo soddon beri alaashaan hadduu ugu bato tobanka beri ugu horreeya hayn karaa laakiin wuu ku filan yahay qofkii dhahaa waa qof bulshada dembi ka galay been ka sheegay hay-adaha laftoodu markii ay noo xog warramayaan in ay dhaqaala darra soo food saartay oo cudurro iyo dagaallo oo caalamka ka jira inay dhaqaalihii ku waayeen bay mar walba noo sheegaan hay-aduhu markii aan hadda weydiiyey aniga shakhsiyadayda jakuulada markaan hadda weydiiyey waxayna igu dhaheen oo jawaabta isiiyaan ay ahayd dhaqaalaha inay dhaqaalo la'aan u keentay arrintan haddii aan u nimaadno lacagtii gunnada ahayd oo iyana la jaray kala badh in ku dhow imise maalmood ayay lacagtaasu idinku simi kartaa ama idin hayn kartaa lacagtaas gunnada ah oo nana siin jiray waxyaalo badan bay naga dabari jirtay oo ah macnihii waxaa waaye tasiilaadka yaryar oo gurigoo dhan wixii aan ku qabsan jirnay waaye hadda qof qof oo dibadda laga beelahayo oo lacaga oo walaalihiis ama ehladiisa dibadda jiraan waa baab gaar ah laakiin qofka aan dibadda loo jirin lacagtaas ayada ah waa nolol wanaagsan bay u ahayd laakiin hadda sida lagu soo celiyey si anfacaysa ama uu ku noolaan kara qof ma aha inta aan la dhimin raashinka iyo lacagta gunnada ah ee laydin siin jiray ma kafeyn jirtay qoyska oo ma ku filayd bishii oo dhan iyadu macnihii kumeel gaar bay ahayd ma ogii nolol qoys ku filan oo mustakafi uu ku yahay marnaba kama jirin qaxooti hase yeeshee siba sibay dhaantaye sidii hore waxay ahayd nolol macnihii qaliil aad ku noolaatida nolol lagu noolaan karay ahayd laakiin hadda markii jakuuladii xaggeeda loo soo dhaco oo intaas ay jireen noloshaasu qaxooti boqolkiiba boqol waa ku adkaanaysaa waxaad faahfaahin iga siisaa raashinka aan ka soo hadallay ee la dhimay iyo lacagta gunnada ah ee la dhimay saamaynta ay ku yeelan karto dadka xeryaha qaxootiga ku nool adiga oo ka hadlaya isla qoyskaaga oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ah boqolkiiba boqol si guud bay ugu yeelanaysaa sababtoo ah dukaankii aan adeega jakuulada ka soo qaadanayay markii la gooyey awal wuxuu ii oggolaa dayn inaan bisha qaato hadda saacadhii wuxuu diiday inaan dayn ka soo qaato gebigiisaba sababtoo ah lacagtii uu deyntiisa u qaadan lahaaba haddii la jaray qaab uu deyn igu ogolaado ama hanti kaleo meel ii taallo uu deyn ku ogolaanaya ma jiro taasayba noloshaydu macnihii waxa weye qoys ahaan ay ii taabanaysaa aad iyo aad waxaa ii dhibaysa waxyaalaha raashinka laga dhimay qaxootiga tabarta daran oo anugu aniga shakhsiyadayda hadda mas-uuliyaddiisa aan hayay boqolkiiba boqol waa idhibaysaa aad bayna ii danqinaysaa naf ahaantaydu waxaa tahay mid ka mid a waalidiinta xeryaha qaxootiga waxaa la dhimay raashinka laydin siin jiray iyo lacagtii khudaarta aad ku gadan jirteen waa sidee dareenkaagu ka qoys ahaanse maxaa dareemaysaan qoys ahaan waxaan dareemayaa in aan aniga iyo maamadii ilmaha dhashay markay ugu dhowdahay aan iska hor imaanayno oo isqaqbasho ay imaanayso oo ah macnihii waxaa weeye hadday marba noloshii qoyska ay qeylqeyl gasho mar walba waa la iska hor imaanaya Ee, maadaama aad sheegtay in lacagtii gunada ahayd iyo raashinkii labadiiba la dhimay qoyskan aanay bishoo dhan kafaynayn ee, ma jirtaa wax shaqo ah oo aad hayso oo ka duwan tan guddiga aad u hayso oo ay kaa soo gasho bishii lacag ama dhaqaale aad reerkaa ku kabto shaqo waxaan qabtaa voluntary ah oo aan ugu shaqaynayay bulshadan in aan voluntary ugu shaqeeyo kooda liito iyo kooda xanuunsan iyo mid kasta oo albaabkaas keer imaado inaan u gargaaro baan naftayda u hurayba gebigaygaba wax ilaahay abuuray oo salari ah oo iga soo gala ama ay hay-ad i siiso ma jirto waxa sababta aan ugu xishaa waxay tahay oo ehelo tawxiid ah oo diinta islaamka aad ay agtiisa ugu weyn tahay baana gargaarka muslimiinta baan ugu xishaya ujeeddo kale oo aan ama bulshadaas aan macnihii waxaa weeye qayladeeda aan ka ahayn oo aan ugu xishay ma jiraan waxaa tahay guddoomiyaha guddiga raashinka w f raashinka iyo lacagtiiba way dhintay maadaama aad adigu tahay mas-uulkii dhinaca raashinka u qaabilsanaa qaxootiga ma kala hadashay hay-adda sababta keentay in raashinka laga dhimo qaxootiga iyo saameynta ka dhalan karta Een, dembi haddaana sheegayn midda raashinka ah kalama hadlin laakiin waxaan kala hadlay midda jakuulada ah oo ay i dhaheen waxaa waaye sababo macnihii waxaa waaye dhaqaale baa noo geysay inaan hoos u dhigno wakhtigii kale oon dhaqaale helnana meesheedii baan ku soo celin doonaa way yidhaahdeen mar kastana hay-aduhu markaan isla fadhiisanno waxay ka cawdaan dhaqaalaha dunida hadda meesha ay marayso ama dagaalada ah ama eh, macnihii waxaa waaye cudurrada oo oo sidii koroonihii oo kale siday barnaamijkaas uu noo soo galayba mar walba dhaqaalo la-aan waa laga cawdaa waxaa tahay oday xogogaala oo in badan ku noolaa xeryaha qaxootiga haddana mas-uul ah dadka ina dhegaysanaya si ay u fahmaan waa sidee nolosha dadka xeryaha qaxootiga ku nool boqolkiiba boqol waxaa waaye aad iyo aad bay nolosha qaxootiga u hoosaysaa aad iyo aad maadaama ay macnihii waxaa weeye hay-adihii gacanta ku hayeyba markaad hor fadhiisata ay ku dhahayaan eh, waxaa weeye eh, ukrain baa dagaal ka dhacay eh, corona dhacay dhaqaalihii meeshaasu ku baaba'ay maadaama ay ku leeyihiin ciddii dhaqaalahan siinaysayba ay- ay macnihii wajahdo kale ay ku caaw- ay macnihii caawinaadii loo kala bedelay waxaa waaye culaysyo badan baa ka jira markii aan weydiiyo ayaga laftooda ugu dambayntii waxaa la leeyahay raashinkan iyo lacagtan la dhimay waxay ku soo beegmeen xilli sicir barar uu jiro oo xerada laga dareemay sicir barar badan bal xaaladdaa iga waran sida ay isu saameynayaan maciishada oo qaaligarowday iyo raashinkii iyo lacagtii qaxootiga la siin jiray oo la dhimay badeecada iyo doolarkii iyo wixii oo dhan baa wax iskeenila ah maalin walba maalinta kale waa waxbaa sii kordhay inbaa laileeyahay marka badeecada iyo meesha nolosha aan anagu hadda wax aan haysanno iyo waxbaa doolar lagu gadanayaa taasaaba iskeenilaba wax iskeenayaba maba ahanba bataatan sababtoo ah markii la yidhaahdo loorka son- haafka sonkorta intaasuu joogaa oo macnihii waxaa weeye caleyntii intaasaa la gadaya oo nooc walba markii beecaas laygu sheego waxaan bilaash ku haysanay biyaha iyo waxbarashada hay-adaha jiray ayagii ma ogiin intii kaleo dhan wax aan gadan karnaaban jirinba hadda waqti xaadir maciishaddu maalinba maalinta ka dambaysa sidaad ku ogayd iyo si kasii daran bay maraysaa
kaasi waxa uu ahaa cali deerow maxamuud guddoomiyaha guddiga raashin qaybinta xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab intooda badani waa shaqo la-aan markii ay dhammeeyaan iskuulaadka aan helin shaqooyin u qalma waxbarashadooda kuwa aan waxba baranina ma helaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda haddaba maxaa keena shaqala-aanta dhallinyarada iyaga laftoodusi kaalin ma ku leeyihiin inay shaqala-aan noqdaan su-aasha ayaan hordhigay suhayb maxamed daahir oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhalinyarta horta laba qaybood bay kala yihiin dhalinyar wax baratay iyo dhalinyar aanan wax baran waxa fursadda ugu fiican haystana waa kuwa wax bartay shahaadooyinka intay qaateen gurigii hooyo canjeelo ka cunayo dhinaca ka fadhiya maanta iyo wixii uu soo bartayna aanan ku helayn shaqo aanan ku helayn iyo nin waxa weeye iska soo koray oo waxa weye awalkiisa laga yaabo inuu miyi iska joogay xoolaha iska raacayay kadib magaalo soo galay dhalinyartii magaalada iskala qabsaday markaan u imaado kuwa oo aqoonta leh oo waxbartay oo shaqola'aanta ah kuwaas iyaga way ka fursad badan yihiin kuwan kale oo aanan mataqaanaa wax baran sababtan taas u dhahayana waxa weeye iyagu waxay soo barteen wax aysan iyaga aqoon bay soo barteen dhalinyartan kale aysan garanayn oo waxbarashada aan fursad u helin waxaa ka mid ah in ninkii dhalinyarta ahaa isagoo iskoolkiisa dhiganayo hadda kahor barefad soo dhigtay skiilis xirfado harqaan ha noqoto ha noqoto oo draven ha noqoto oo shaqo ah ha noqoto waxa weeye cilad bixinta electronicska sida telefoonada iyo waxaas markuu ardayga intaas soo barto oo shahaadadeyn ku qaato waxa weeye laftirkiisii waxa weeye muhiimad iskama saarayo inuu shaqo raadsado
suhayb waxa uu sheegay in nidaamka qabaliga ah ee ay ku dhaqmaan dadka soomaaliyeed qaarkii uu qayb ka yahay in dhallinyaradu ay shaqo beelaan laftirkeeda xaaladan qabiiliga waa iyadana caqabad kale oo meesha taalla oo dhalinyartii laftirkooda ka hor istaaga shaqada wejigarad waa jirtaa waa run nin maanta waxa weeye subermarked leh bakhaar u furan yahay waxa weeye hanti waxa weye ayuu nooc leh meelo badan looga kala shaqeeyo baa waxa weye wiil adeer uu yahay ama wiil uu golaashiis dhashay abti uu yahay baa meesha iska imaanaya shaqaalayaashiiyo jooga wuxuu leeyahay waxa weeye waxaan u baahanahay shaqaan u baahanahay maanta iskoolkii saraan soo dhameeyey ama jaamacad baan soo dhameeyey oo shaqaan waaye adaan shaqo kaaga baahanahay waxaa laga yaabaa shaqadaas uu weydiisanayo inay u baahan tahay skiilis gooniya iyo in la soo barto waxaa laga yaaba inuusa soo baran ninkaan dhalinyarta uu shaqadu ku gelaayo waxa weye qof waalidkaagaabaa shaqadan waxa weye iska leh adna saa laaligeed boos baa ka heli karaa marka waxaa laga yaabaa qof kaloo shaqaalaha oo isaga u joogay oo skiiliska xirfaddan yaqaana inuu intii booska looga saaro iyadana taas waa caqabad kale oo waxa weye ka hor istaagta inay shaqooyinkii ay xirfadaha u lahaayeen ay waxa weeye heli kareen in aysan inay waayaan dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii cawayska dhadhaabee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno heesta barnaamijka
markaad tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin gurmiyo ku qaba tixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin gurmiyo ku qaba tixgelin markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin rumiyo ku qaba tixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin rumiyo ku qaba tixgelin wixii qisa dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galay inuu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay markaad tahay ruux qumaati warkiiyo qowlka iidhaada waxaan ahay ruux u qaata dhinaca quma iyo wanaagga markaad tahay ruux qumaati warkiiyo qowlka iidhaada waxaan ahay ruux u qaata dhinaca quman iyo wanaagga markaad tahay ruux qamunyo dharaar qudhaani badin waxaan ahay ruux qorsheya qorsheya astiga libintiyo nolosha waxaan ahay ruux qorsheya qorsheya astiga libintiyo nolosha markaad tahay ruux qamuyo dharaar qudhaani badin waxaan ahay ruuxu qorsheya qorsheya astiga libintiyo nolosha waxaan ahay ruuxu qorsheya qorsheya astiga libintiyo nolosha wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya anigu ee cabdisalaan salas iyo saaxiibka axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waxaanu idinku dhaafaynaa amaana allah